madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qaybgashay madaxeedkan caadiga ahayn ee bulshada bariga afrika iyo sidoo kale horumarinta bulshada koonfurta afrika kaas oo looga hadlayay xaluhelidda colaada ka taagan jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo d r c madaxweynaha ayaa tilmaamay muhida shirkan uu leeyahay xasiloonida gobolka waxa uuna soo bandhigay sida soomaaliya oo kamid ah golaha ammaanka qaramada midoobay ayagoo go-aantahay xoojinta doorka afrika xaluhelidda dhibaatooyinka ka jira qaaradda colaada ka taagan bariga d r c waa musiibo binaadinimo waxayna u baahan tahay tallaabo deg deg ah oo lagu xoojinayo nabadda warta diblomaasiyadda wadajirka labada urur waa furo muhiim ah oo loo yareynayo xiisadaha waana in xal lagu raadiyo wadaadadaal iyo isafgarada hadalka dagaal lagu raadi lahaa ayuu yidhi madaxweynaha oo ka qaybgelaya shirka bariga bulshada afrika ee kan horumarinta koonfurta afrika haddaba waa kan afhayeenka madaxtooyada soomaaliya iyo cabdiraxmaan calan xadan oo ka warbixiya kulanka madaxnimo qaybgalay magaalada daarusalaam
doctor xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee ka dhacay daarusalaam tanzaniya shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey labada urur ee bulshada bariga afrika iyo bulshada horumarinta koonfurta afrika waxaana looga hadlayey xalinta colaadda ka aloosan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo madaxweynaha jamhuuriyadda oo halka hadal ka jeediyey ayaa xusay sida ay uga go'an tahay afrika inay wixii iyada dhexdeeda khilaafaad ah hoos ay u dhammaysato madaxweynaha jamhuuriyaddu hadaljeedintiisii waxaa kalou xusay inay soomaaliya diyaar u tahay inay ka qayb qaadato xalinta khilaafaadka ka dhex abuurma afrika madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaa kaluu caddeeyey iskaashiga labada urur ee ururka bulshada bariga afrika iyo bulshada horumarinta koonfurta afrika ay u leedahay qaaradda afrika iyo mandiqadda shirkan ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo soomaaliya ay ku fadhido kursi ka mida kuraasta golaha ammaanka iyadoo soomaaliya ay ku jirto ururka bulshada bariga afrika ayaa haddana imaatinka soomaaliya ee shirkan muhiimad gaara lagu sii saarayaa inay qayb ka noqoto xalinta iyo deminta colaadaha ka jira afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijiyey in soomaaliya ay garab taagaanta dadaalada nabadeed ee hogaaminayaan bulshada bariga afrika iyo bulshada horumarinta koonfurta afrika ayna diyaar u tahay inay gacan ka geysato xaalka colaada d r c iyadoo ka faa'iideysanaysa waayo aragnimadeeda dib u heshiisiinta iyo dhismaha nabad waarta oo laga helo bariga afrika laga hirgeliyo